kulankan maanta ku dhex maray xarunta guriga gobolka ee keitu gudoomiyaha gobolka jubbada hoose iyo qaar ka mid a odayaasha dhaqanka ee dowlad goboleedka jubbaland ayaa daarnaa sidii wax looga qaban lahaa abaaraha ka jira deegaanada dowlad goboleedka jubbaland oo saameeyey dadka iyo duunyada sidoo kale kulanka waxaa diiradda lagu saaray adkeynta ammaanka inta lagu guda jiro doorashooyinka iyo sidii odayaasha dhaqanka bulshada u gaarsiin lahaayeen muhiimadda ay leedahay in ammaanka la wada ilaalsado qaar ka mid a odayaasha dhaqanka oo ugu horeeyo afhayeenka salaadiinta dhaqanka ee jubbaland ugaas cumar xiirey ayaa ka warbixiyey kulanka oo ay guddoomiyaha gobolka jubbada hoose la qaateen labadaa qodob oo badho saabku noo soo jeediyey annaguna aada moodaysay arrin aan u baahnayn oonu oomaneyn inay ahayd labadaa qodob waxay ahaayeen lamber one amniga dowladda jubbaland meel kastoo la joogaba taas oo lagala maarmaana in laga wada hadlo lana taabogeliyo ilaahay baa naga bixin karee masiibadan ku habsatay ummadda soomaaliyeed wixii annaga naga qusaya dowlad goboleedka jubbaland oo aada moodo hadda inay faraha ka baxday oo xoolihii mar horey dhammaadeene dadkiina hadda uu dhimashadii bilaabay qodobna qodobkaasu ahaa dowladda iyo shacabka iyo odayaasha dhaqanka wax walba waxay ahaadaanba waxaan isku afgaranay in mataqaanaa laga shaqeeya amniga haddii ilaahay idmo wadajir lagu mataqaanaa lagu galo gacnaha laisla qabsado midnimo la muujiyo aan lagu kala tegin tafaraaruq iyo wax iska dhaafo abaarta hadday timaada ilaahay weyne waaxidkaa baa dadka bixin kara ilaahay awalow ilaahay baan baryaynaa allaaan gacnaha u taaganaynaa bini aadan la baryay maayo ilaahay aan baryaynaa insha allahu ilaahay aa naga soo gaaro cabdirashiid cabdulaahi gooni guddoomiyaha gobolka jubbada hoose oo gabagabadii kulankan ka hadlay ayaa sheegay in dowlad goboleedka jubbaland iyo ka maamul gobol ahaan ay wadaan dadaalo kala duwan oo wax looga qabanayo ugurmashada dadka abaaruhu ay saameeyeen labadaa qodoba u aragna inay xilligan hadda aynu joogno ay xasaas yihiin qodobka hore wuxuu ahaa waxaan kaga hadlnay arinta amniga abaaraha baryahanba waa laga shaqaynahayay oo dowlad ahaan iyo shacab ahaan jubbaland waan ka shaqaynaynay wixii tabar ay ahayd waa la geystay wixii qayla dhaan ahaa waa la geystay haddana sidii maaragtay aanaan isugu hadlaynin gacan ajnabi oo kale aanaan isugu hadlayn sidii bal dadkaa loogu gurman lahaa ee wax loogu qaban lahaa biyo dhaamis iyo caafimaad iyo haddii ilaahay kuismagul yahay tendooyn iyo shaltar loo sameeyayo kulli wixii loo qaban lahaa ayadana waan ka hadalnay odayaasha si fiican baanu isla meel dhignay dabcan wasaaradaha ay khusuusana waan la kaashanaynaa qodobada ka soo baxay iyo dowladdaba waxqabad deg deg ahoo labadaa qodobana waan isla meel dhignay insha allah wixii jawaabana ficil ahaan action pointiga aan u bedelinana kulley dib baynu ka arki doonaa insha alla waad ka arki doontaan deegaano badan oo ka tirsan dowlad goboleedka jubbaland waxaa ka jirta abaar aada u daran taas oo saameysay dadka iyo duunyada magaalada kismaayona waxa ay ka mid tahay meelaha ay dadka badan kusoo barakaceen kuwaasi oo qaarkood duruufo nololeed oo adag ay ku haystaan duleedka waqooyi iyo deegaano ku dhowdhow magaalada kismaayo waxaana yar gurmadka kala duwan ee dadkan la gaarsiinayo iyada oo maalinba maalinka ka dambeysa qoysas cusub ay kusoo biirayaan dadkan barakacayaasha ee xooluhu abaarta ka soo dhammaysay